markuu golo deegaan noqdo waxa ugu horeeyo laga rabo waa wakiilkii shacabka degmada waajir waxa uu ka shaqaynhayo prioritigiisa kowa waxaa la rabaa inay noqoto amniga degmada waajir waxay u baahan tahay amni waxay u baahan tahay horumar laakiin waxaa kowa amni inaanan kow laga dhigin nolosha aanan laga dhigin nolosha waxaa ka horeeya amniga amni oo la helin nolol lama helayo sidaas darteeda golaha deegaanka shaqada ugu horeysa oo laga rabo inay qabtaan iyo shirarkooda ugu horeeyo waxaan rabnaa inuu noqdo inay ka hadlaan amniga degmada iyo sidii degmada jidadkeeda laisugu furi lahaa oo baay iyo bakoolba ay isugu xiri lahay degmada waajib waa degmada baay iyo bakoolba isku xirto xiriirka baay iyo bakool dhexdooda awaal sidaas darteed inay daydhabada ku furan tahay xudurn oo xarunteeda ahna ay ku furantaan ka rabnaa waxaa la rabo inay soo hindisaan oo ay ka soo shaqeeyaanna waa maamulkan cusub oo maamul wanaagoo hadda la suubiyey golaha deegaanka yaanu rabnaa inay u fikiraan sidii amnigaas loo sugi lahaa la isuguna furi lahaa degmooyinkaas taladii ayaga ka timaado ay u gudbiyaan hay-adaha amniga hay-adaha amnigana ay kala shaqeeyaan aan jecalna insha allah runtii dadka reer waajib waxayna tuseen duula jacayl walaaltinimo wanaag iyo sharaf annagana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaalaa intii aan ka aragnay iyo in ka badan inaan ugu gudno hadduu ilaahay yidhaaho horumar iyo dowladnimo aan gaarsiino oo aynan noqdaan degmo lagu daydo oo degmooyinka kalena ay ku daydaan ay noqdaan